الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب المبيت بذي الضوان عند إرادة دخول مكة والاقتسال لدخولها ودخولها نهارا هذا كان باب استحباب المبيت هو يشهد أما لو هيدو بذي الضوان أما الضوان با مشهدي الضوان لو مقعابه إن لو هيدو سنة نبتك أي سنة هاي بالعضين تيدي باب كيدي هاي cinda iraadati dukhuuli makata marka adigu la doonayo maka in la galo waliqtisaali maydhashadii lidukhuuliha maka gelitaankeeda loo maydhanayo ina kol haddii la galo ruuxa dawaafkiibaa u bilaabmaya ee taas in oo kol hadduu gaadho xaramkii ama dee beytkii u gaadhe bal taasna suna nibadkeedii uu baabkeedii yahay iyo wa dukhuuliha nahaaran bal iyadana in maalin la galo waana waxyaalaha suurtagal unbaa kollay ruuxa dee u suurtagelaya duruuftu keenaysa unbuu la imanayaaye waxaanu karahayn cidimo farayse bal waa umuuro rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaggiisii kaba dhacay waqtiyadii horena in badan ikhtiyaarka socodka iyo halka degaysa iyo halkaad ka galaysa halkaad ka gelaysa lalahaana ee barhkood ay iqtidaa'an birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam loo ilaalinayay laakiin umuurahaasi markay dee noqdeen waxa wada mutacadira ruuxii laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasaha umuuruna kolley istixbaab un baabay ahaayeen barkoodna xataa istixbaabnimadiisa waa jawaaz un dukuulka maalineed ee wax saa markaan nidhaahno taasaa mustaxaba imaka halkani ma jirtaan filayaan xadaثnي زhayr بن xرb وعubayd للh بن سعيid qال xadaثna yaحyى وhو الqطاn عan عubayd اللahi qال أخbarnii ناaفع عan بن عmر أna رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم cabdاللahi بن cmr baa yihi snadku waa dadkaaynu soo wada arki jirnay un cabdالlahi بn عubayd للahi بن سacيidka sheeka mslimiina waa abu qudama sarkas nin la odhanayo kolay hore aan usoo maray wuxuu yihi ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baata wuxuu u hoyday bidii dawan horaynu usoo marnay xadiis ay ku sugan yahay arrinkani iyadoonay dheerayn taasi waxaanan halkaa hore soo horreysiinayba xarakada marka la eego xarafka kelimadan dawan in da-doo la fadxiyo iyadoo la damiyo iyadoo la kasriyo intaba luqaad ay soo naqliyeen uu yahay nawow isagu wuxuu ka dhigaa tamashuurkii inay tahay da-da oo la fadxiyo walow culimmada qaarkoodna ay kaba dhigaan khaasatan kuwa luqada mashhuurku inay damada tahay oo bal xagga marka la eegana in la sarfiyo oo dee laga dhigo macnaa makaan ama waadi iyo waxyaalahaas iyo in sarfiga loo diidoon la tanwiinin markaas laga dhigo mamnuuc min asarfi iyadoo buqco la eegayo buqco iyo calamnimo kulmay la eegayo taaniis iyo calamnimo bal labada xaalana sarfi iyo sarfi la-aanna waa ay soo naqliyaan culimadu xarakaadka da-da ee saddexdeen soo sheegaynana way soo naqliyaan waana meel maka markaa hore duleedkeeda ahayd imika maka dhexdeedaba ah oo sidaan habeenkaa dhaweyd soo sheegaynay meeshan xaafadan zahir la yidhaha ama halkaa dhakhtarkeedu yahayna waaxideed meelahaas bay ahayd dee imika waa dhul meeshii bidabdi inaan loo garan baa dhici kartay adigu laakiin waa nawaaxidaasun rasuulka ilaahay haddaba markuu soo gaadhay halkaa habeenkii buu seexday waagaa ugu baryey dee markaasuu ku tukaday waa nasta inoo soo socota ibnu cumar sheegi doonuu la iman jiray waanu ku maydhay dabadeedna subaxdii waqti maalina ayuu galay maka oo uu dawaafay marka muxuu yihi baata bidii dawan xataa asbaxa ilaa waa beriistay salaaddii subaxna uu ku tukaday uma dakala makata markaasuu maka galay qaala naafic baa wuxuu yihi wakaana cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa yafcalu dalika arrinkaa mid sameeya oo saa isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya ayuu saasuu yeeli jiray macnaa isagu dee rasuulka ilaahay halkaa waa xajatulwadaacun wixii uu laba yimi kolley fadxumakana dagaal baabay dee iyo uu diyaar u ahaayo halkaa iyada ma uma hoyan cumrooyinkiisii kalena may jirine waaba markaa keliye laakiin ibnu cumar isagoo xaj iyo cumro badan madiine ka iman jiray markaa uu maka soo gaadho halkaasi uu hoyan jiray sidana uu samayn jiray wa fii riwaayati bni saciidin xataa salla subxa qaala yaxya aw qaala xataa asbaxa eeg laba sheekh baa muslim xadiidka sanadkiisan inooguba sugnaayuu ka wada wariyey midi waa zuhayr ibnu xarbin midna waa cubaydullaahi ibnu saciid iyagii buu wax yaroy ku kala bedelayiin ama iskhilaaf yaroo dhexdooda kuba sugan xagga dee bilkood ziyaado ay leeyihiin buu muslim cibaaradan u soo celiyo ibnu saciidku waa cubaydullaahi ibnu saciidkaa sheekha muslim ahaa labadoodna yaxya alqadaan bay ka wada wariyeen markaa markay noqoto riwaayada zuhayr maxay ahayd xataa asbaxa ilaa uu waa beriistay oo markaa waagii baa ugu bariyay dee markaa iyada cibaaradani markaa ma keenaysa waagu ha u bariyay dee waa suurtagal inuu kaba dhaqaaqo meel kale salaaddii subax kuba tukaday ee ilaa waa beristu halkaa joogay laakiin cibaarada uu ibnu saciid ama riwaayadiisa uu kaba wariyay can yaxya alqadaan maxay ahayd horta xataa sallaa subxa salaaddii subax inuu tukaday oo subax buu kuba tukaday welibana cibaaru soo naqliyo yaxya muxuu yihi aw qaala xataa asbaxa macnaa in shaki baa lafdigiisa ku sugan isaga xataa salla subxa inuu yidhi yaxya ama uu yidhi xataa asbaxa sida lafdigaa hore iyada zuhayree jasmisan lafdigu uu ahaa martaas bayde lakiin salaaddii waa ku tukaday halkaas rasuulka ilaahay وxadaثna abالرabيع الزهrانiي qال xadaثna حmad qال xadaثna أyub xamaadkuna abuurabiic ninkuu ka wariya uu soo gaadhay waa xamaad ibnu zaydun xamaad ibnu salame kama wariyo dee waa sida la-aan xadaثna ayubu can naaficin ana bna cumara cabdullaahi bni cumar kaana wuxuu aha laa yaqdamu mid aan iman makata maka aan iman ilaa oo uu yimaado maka baata wuxuu u hoyan jiray bidiidawan ama bidiidwa meeshaa duwduwan la yidhaaho ayuu u hoyan jiray xataa yusbixa ilaa uu waa beriisto oo wayaktasila uu maydho halkaasaanu ku maydhan jiray uma yadkulu wuxuu gelayay makata maka nahaaran waqti maalinah ayuu gelayey markaa isaga taasi waa ficilkiisii markastuu maka yimaado ama xaja u yimaado ama cumre sidaasuu yeeli jiray maxaanu dee taas uu iyadaa xujadiisi iyo daliilkiisii ah waa kanoo wayadkuru ibnu cumar wuxuu sheegayay can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggii uu inoo ka soo naqlinayay annahu facalahu inuu sidaa rasuulka ilaahay sameeyey meesha uu hoyday oo uu kuwaa beriisay oo uu maydhay waqti maalinana uuma ka soo galay waa intan ayuu rasuulka ilaahay kaba soo naqlinayay waxadaثana moxamed ibn isxaaq almusayabiyu qال xdثnي أنس yعnي بن عyاaض عan mوسى بن cقبة عan ناaفع waa xadiidkii iبن cmr baa weli inoo socda محamed iبن isحاaq oo sheeka mslimana horeynu usoo aragnay almusayabiyu نisbadana oo musayaب iبn caabid la odhanayo nin la odhanayo reer maqsum bni maqsumahabu nasligiisii ama abtirsiintii ku gelaya oo musayabkan samba almusayabiyo waa ninkaa dee ninkaa musayab loo nisbeeyo awowgii noqonaya ama abtirsiinta uu ku marayo marka naafic baa muxuu yihi ana cabdاllahi xadaahu cabdullaahi bni cumar baa u waramo wuxuu ugu warramay ana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yanzilu mid dega bidiidawan meeshaa duduwo ama dawo laba yidhaaho ayuu degi jiray wayabiitu bihi waanu ku baryi jiray rasuulka ilaah halkaasuu u hoyan jiray xataa yusbixa yusalliya subxa ilaa uu subaxa tukado kollay cibaarada kaanuna dee horeynu usoo maray oo dee kolkol curfi ahaan haba keentee maaha wax keenaysa had iyo goor takraar keenaysa oo imaka cibaaradan sidaasuu yeeli jiray e waaba cibaaro la odhan karo rasuulka ilaahay arrintani marar bay ka dhacday laakiin dee marar ay ka dhacday may jir mar bay ahayd markii xajatulwadaac bay ahayd cibaaradna kolley kaana yafcalu kada kol kol wax dee muddo lagu noqnoqday walow ha looba isticmaale wax mar keliya la sameeyeyna kaana yafcalu kada waa la odhanayaayo maaha in lafdigani uu takraar daa'iman keeno ma aha ama tani macnuhu waxa weeyaanun mar keliyaaba loo isticmaali karaa tanna waa taas rasuulka ilaahay halkaa waa degay xajatulwadaac buu degay markaa saasuu yeeli jiray salaada subax buu ku tukan jiray xiina yaqda-u makata maka markuu yimaado markaa ibnu cumar baa wuxuu yihi isagoo meeshii tilmaamaya dee kolley way indiraastay imikao xataa waqtiyadii quruun imika waqti laga joogaba meelahan markaas khaasatan meelahan uu tilmaamayuu leeyahy waa halkii rasuulka ilaahay kuba tukaday meelo macruufoo la yaqaano may ahayne wa musallaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay halkii uu ku tukaday musalla waa makaankii uu ku tukaday ee daalika kaa ahaa markii uu meeshaas iyo mawdica uu hoyday habeenkii ee waagu ugu bariyey calaa akamatin akamo akamadu waa dee meesha taagga ahune aduu kolley dee meel buur yar bay ahayd dhagxaan urursan lahoo taagba ahayd akamo korkeed buu kuba sugnay oo qaliidatin adag oo dee waa dhagxaantan ay leedihi waxaa khashin ba-an laysa fi lmasjidi musallii rasuulkuna ma ahanin masjidka ma aha aladi masjidkaasoo buniya la dhisay tama waa tii dee makaanka ama meesha fog laguba ishaaraya tan haddii lagu joogsanayana habaaba la raaciya meesha halkaa masjidkii laga dhisay meeshaasna halka masjidku ka dhisan yahay maaha walaakin asfala meel ka hooseysa min dalika halkaa masjidku ka dhisan yahay ayuu musallii rasuulku yahay oo calaa akamatin akamo korkeed iyo meel taago ahoo qaliidatin adag kuba sugan oo dee dhagxaan iyo waxyaalay lahayd oo baltaa bal kolley intan xadiidka dambena waan yar gaari doonaa xadiidka bukhaari dheereeyo oo muslim labadan inood kaba soo dhigtay halkan iyo laftiga dambe ama waana asalkiisu sagaal xadiid oo sanad keliya laakiin wada leh aimada qaarkood ay googooyaan oo mid kasta sanad gaara ay ama sanado dee ay kolka sanadka soo celceliyaan bukhaari oo kalena mer keliya oo kitaabu salaad ah waana meel aada u yar sucuubo leh sababtu meelaha uu tilmaamaya ibnu cumar rasuulka ilaahay madiine markuu kasoo baxay ilaa maka markuu soo gaadhayay halkii meel uu fadhiistay halkuu ku tukaday halkii buu tilmaamayay isaguna wuu ilaalin jiray laakiin de waa meelo waqtiyo horeba wada indiraaso waxa laga gartaaba malaadulxulayfe iyo arrawxaayo baryaha hore ay odhan jireen dadka ayaa garanaya meeshii halkii dee maalki masjidkan uu tilmaamayo iyo inahaas baabay ahayd waa xadiidkii tajriidkana kuba sugnaa kitaabu salaad kuba sugnaa ee uu meelihii rasuulka ilaahay maray uu kuba sheegaya kiibuu muslim isagu laba fiqro ama laba qaybood unbuu kaba soo qaatay waa labada halkan noogu yaal bukhaarina uu iswada raaciyey laakiin asalku sagaal xadiid weeye waa sagaal qaybood ama sagaal xadiid oo sida xasan ibnu sufyaan iyo asaniid ee mid kastaba gaarkiisa isnaadkiisa uu kuga wariyo bukhaarina uu israaciyo muslimna labadan meelood uu inoogaba soo qaaday ama labadan qaybood bal waan eegi doonaa tadamba kasii yar bastisan kolley riwaayaatkan waxaa inoogu sugan ama xadiidkan ibnu cumar labadan xadiida ibnu cumar aan idhaahnabe waxa weeye fawaa-idda inoogu ama waxyaalahan kaba qaadanayno marka uu ruuxu maka gelayo in laba maydho waa kan rasuulka ilaahay maydho salawaat ullahi wasalaamu caleyh culimada qaar dee waxay ka dhigaan maka gelitaankeeda in loo maydhanayo barhkoodna waxay leeyihin dee arrinku gelidii un maaha markii la gale ee la gaadho beydkiiba dawaafkiibaa bilaabmaya waaba dawaafkanba waxaa loo maydhanaya bal muhimku kolley imakana malaha waqtiyada qaarkood ee ruuxa waaba suurtagal taa inuu laba yimaado ikhtisaalkaasi waa mid makaankan hooyashadiisu laakiin waxaabuu raximah llahu tacaala nawi halkan ba leeyahay ninkii dariiqiisa uu kuba sugnaa de waa waqtiyadoodii meeshana laba garanaya ama bes dadkuna ay meelo kaba soo gelayeen ruuxii uu dariiqiisa kuba sugnaa taas bay mustaxab uba tahay ee dee ruuxaanu waddadu soo marayeyba ahayn halkaa doonoo dhici karta mashaqadii safarkee horeeyaday jirto mashaqo kale ay ugu beerto waxba lama odhanayo ayuu leeyahay waana meel macruuf oo biqurbi maka laakiin waan tilmaanay taas oo kaleba in arrinta kale kuba sugan ee xadiidka inooguba sugan waa gelid la galo maka maalin la galo ee waxaan leenahay maka kolley ikhtiyaar dadku uma laha dadkeenu markay halkan kaba tagaan dee kolba markaa waktigay raxladooda ku beegan tahay unbay tahay ama maalin ha noqoto ama habeene ruuxu taa waxba kama bedeli karo rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh xajat lwadaac iyo waxa weeyaan cumrat lqada iyo maalin buu soo galay markaa taasay ka dhigaan in badan oo culimada kamidi maalintoo lasoo galaa inay ka mudan tahay iyadoo habeen lasoo galo in habeen lasoo galaana shay jaa-iza weeye oo bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh cumradii jecraane ee xalayba tirada cumrooyinkiisa markii aynu soo haynay aan soo aragnay habeennimo ayuu soo galay rasuulka ilaahay habeenimuu cumraystay habeenkiina wuu laabmayba oo jecraana saa daraaddeed habeenkiina waa bannaan yahay qolooyinka badan ee iyagu tan ku tegayaana waa istixbaabuun culimada qaarna waana qowlkoodu aad buu xoog leeyahay arrinkana waxay ka dhigaanuun labaduba inay bannaan yihiin waxba istixbaab aan la odhan bal bukhaari oo kale raximah llahu tacaala baabu udhigta baabu dukuuli makata laylan aw nahaaran tii nahaarka xadiidkan uu soo arooriyaa ka leylka waxba kuma soo arooriye laakiin waa isagoo le dee labadoodu waa isla mid labadoodu waa shay jaa-is oo waktiga adiga ay rixladaadu kugu hagaajiso un ama safarkaa ku hagaago ama habeen ha noqotay ama maalin imaka wax gaara oo dee maalinta ay halkan la imanaysaa ma jirto ama dee ay lasii dheeraanaysaa waana say dawaaf culimada ka mid qabaan waana sida bukhaari oo kaliya ay kuba tegayaan ee imakana waa wixii ruuxa wixii u suurtagelayunbuu laba imanaya intaasi waa inta xadiidka inoogaba sugan ibnu cumar halkan uu tilmaamayana waxaan leynaha waa meel mundaris oo imakayada taas inaan cibaarada laqbaysano mooyaane wax kaloon leenahay meeshu waa halkaas oo halkaasaa ruuxu tegi karaa asartii asaartii rasuulka ilaahay baa halkaasa taasi maba jirto bal waxyaalaha xadiidka dheer kuba yimi intooda badanba min quruun lama garanahaynba weeyo qarniyo waayo waa dariiq la marayey rasuulka ilaahay maray beriye qaarkood isagu de ina uu kusoo noqnoqonayo meeli uu garanayey meelo la deganaa barhkood may ahayn buuro iyo banaanba way lahaayeen marka waxba lagama garanahaynbe laakiin itibaaciisii badnaa isaga cahdigoo ku dhawaa isagoo rasuulka ilaahay laba socday ayuu meelihii safarkiina hadiyo goor dariiqaa mari jiray ama xaj ama cumro uu mari jiray ayuu isagu xusuusnaa uu garanayo uu tilmaamayo xataa haddii meela wax lagu soo kordhiyo masjidya lagaba dhisay ayaa wuxuu garanaya isagu inuu halkii inuu masjidku kuba sugan yahayo inuu meel ka duwan kuba sugan yahay oo ay meeshii rasuulka ilaahay ku tukaday ay ka baxsantay masjidka uu garanayay laakiin markii dambe umuurahaasi way iskaba indiraaseen wuxuu hi markaa riwaayada kale xadiid kale waana taan leeyahay waa xadiidkaa dheer ee bukhaari kuba sugnaa qaybihiisiin imaka laba raqam baa la kala siiyey labada raqamna waxaa keenay uun imaka me qayb kii horaaba la raaciyey kana waa raqam kale walow intan dambeba kan hore uun kan dambe ay la socotay xadaثna mحamed بn isحaaq الmusayabiy qaala xadaثanii anas yaعni bna ciyaadi can musa bni cuqbata can naaficna an cabdالlahi akbarahu ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay istaqbala wuxuu u jeestay qaabilay furdatayljabali buurta waana dee buur uu markaa tilmaamayo isagu oo markaa xagga kacbada kaba xigtay malaa markaa dii tuwa makana waa dhulkaa buuro laydhaha weeye oo halkaasba in buur xagga maka xagga kacbada kaba xigtay buu ahaa furdaduna imaka waa furdatay waa tasfiyatu furda furdana markay buurta noqoto meeshan karinta ah ama dariiq ah taas baa furdo lagu magacaabaa haddii ay badda tahayna dee furdatulbaxri waa meeshan sida dekeda oo kale iyo meelaha doonyu ay ku xidhan karaan joogsan karaan baa furdo la yidhahda kolkole imika waa cibaaraba ama laftii dadka sooba gaadhay laakiin waa luqadii carbeed ee horeba furdatulbaxri hadday webi iyo wixii lamida ay tahay waadi iyo furdatu nahri laba yidhaahana meeshan laga galo ee dhici karta ruuxii doonayay inuu kaba dhaansado amaiyo biyo adigu lagaba galo ee dhici karta dariiq noqonaysa meel dee ka yar duwan oo la mari karaa haddii gebiyadii kale aan la marahayn taas baa webigo kale iyana laba yidhaha furdatu nahri waa meesha madkhalka ah ee laga gelaya lilistiqa in laga dhaansado ama wax lama mida badiina waxay noqonaysaa halkaasi dee waxa weye maxadu sufun markay noqoto buurtiina waa saniyadii ama waa dariiqii iyo meesha karinta ahe dhici karta dee buurtii meel laga dhici karo la mari karo taas baa taas baa iyadana buurta ay noqotaa waa lafdigan marka la eego furdo waa luqaadka ama macaanida uu inooguba yimaado haddaba wuxuu leeyahay buurta aladi jabalkaasoo baynahu isaga iyo wa bayna aljabali tawiil waa buur marka meeshii buur dheer buu tilmaamaya buur kaloo ka gaaban baa jirtay haddaba buurta isaga iyo buurtaa dheer ee xagga kacbada kaba xigtay u dhaxaysa furdadeeda ama meesha karinta ah ee dee meel dariiqoo kaloo ma maro noqonaysa ama laga geli karo laga dhici karo halkaasuu u jeestuu qaabilay naxwalkacbati kacbadii baana xaggaa kagaba toosnayd markaa yajcalu wuxuu yeelayeyna almasjida masjidka intan waxaa dhici karta naaficba kalaamkiina ta ibnu cumarna uu inooga soo naqlinayo markuu meeshii tilmaamayo ee uu si ugu tilmaami jiray oo yajcalu wuxuu yeelayay ibnu cumar almasjida masjidka aladi masjidkaasoo buniya la dhisay sama meeshaa laga dhisay masjid baa laga dhisay ama musallo kolley ee dadkaa ku dhexaya iyo dadkaasi meel ay kuba tukadaan baa lagaba dhisay markaa makimay gaadhsiisnayn intaasoo dee meel waxa weeye maka ka baxsan bay ahayd yasaarealmasjidi masjidka bidixdiisuu dhigay ka yeelayey waa mafcuulkii labaad ee yajcalu alladii masjidkaasoo bidarafi lakama meeshaa tuurta ama akamada ah darafteeda ku sugan macnuhu waa maxay meesha masjid baa lagaba dhisay halkaa dee duwa agteedaasba in meel kalena oo akamadan uu tilmaamayo darafteedana meel kaloo musallo ah in dadkii had iyo goor waa dariiq la marayo xujaajtiibaa imanaysa cumaartiibaa maraysa had iyo goor socodkiibaa ku badan arrinkana wuu jirtay oo waaba looba hoyanaya ceello meeshuu ahaa ceello uu ahaaba haddaba in musalla ama markaa masjid waktigaa lagaba dhisay si uu tilmaamayo ama uu sheegayo halkaa lagaba dhisay ayuu waxa weeyaan oo masjid kale oo isaguna daraf alakama bidixdeedaba ahaa kaas baa muxuu kaba dhigayay ama masjidkaa uu kaba dhigayay saarelmasi masaajidka bidixdiisa aladii bidarafi lakama akamada darafkeeda kuba sugan marka wuxuu yihi labada meeloodba ama labada masjidba ma aha rasuulka ilaahay halkuu ku tukaday wa musallaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay meeshii iyo makaankii uu ku tukaday maalintaasna asfala minhu meel ka hooseeya masjidkan daraf alakama ku sugan kaas meel ka hooseysa buu ahaayo cala alakamati sawda akama waa tan ikaamna laguma jamciya walaa laka markay akamtahay baa ikaam laguma jamciya ukum jamaceeday noqota iyadna ama jamcu jamacbaabay noqonaysa bal haddaba akamada madow waa meesha adigu dee atala almurtafic dhagxaan iyo waxma way lahaydba taas hoosteeda meel ka hooseysa ayaa rasuulka ilaahay halkii uu ku tukaday ba ahayd markaa ibnu cumar markuu tilmaamayo yadacu waa ka tegayey min alakamati akamada cashrata adrucin toban dirac aw naxwaha ayuu ka yar durkayey uma yusallii wuu tukanayey mustaqbila alfurdatayni labadan furdo ee buurta kuba sugan isagoo xaggooda u jeedsanaya furdataynkaasoo min aljabali dawiili buurtaa dheere isaga iyo kacbada u dhaxaysay xaggeed kaba ahaaday alladii jabalkaasoo baynaka bal haddaad halkaa joogto adiga dhexdaada iyo bayna alkacbati kacbada dhexdeeda ah saasuu ye oo rasuulka ilaahay isagoo tilmaamaya si uu tukan jiray ama halkuu tukan jiray alxasri waxaan leenahay waa makaan imaka mundarisa ee camal inagaga xidhano imaka maba jirto ee wuxuu leeyahay un meesha markii rasuulka ilaahay musallihiisii meelo kale oo la dhisay oo masjida lagaba dhisay may ahayn laakiin kolley de waa isku mandiqa unbay kuba sugnaayeen waanay kuba dhoweyd akamadan uu leey markaa uu tilmaamay rasuulka ilaahay darafteeda inuu kuba tukanayey ayaa toban dirac in ah ayuu ibnu cumar markuu tilmaamaya ka tegayey waa si uu meeshii rasuulka ilaahay ku tukaday uu sheego una waafaqo markaasuu buurtaas xagga kacbada kaba xigta meeshaas madkhalkeeda ama furdadeeda ayuu u jeedsanayo dee kacbadii baa ka ka dambaysaba oo kuba toosan saasuu kuba tukanayay xaggan casharata adruc casharata adruc walaa cashra adrucna nusqooyinka way dhacday waxaana jirta lafdigan diraac marka la eego luqada carbeed walow aan calaamad ta'niis aanay la socon xagga macnaa waana la tadkiiriyaa waana la ta'niisiyaa laleeya lafdigan waa la tadkiiriyaa labada waluqaba way ku banaan tahay in mudakar laga dhigo iyo in muanas laga dhigo ina calaamo taaniisna lama socoto waxay ka isagii lama taabanaye laakiin waxay ka muuqanaysaa waxyaalaha kale ama cadad hadduu galo kale sida imaka halkan ama dee ishaaradii iyo damaa'irtii wixii bay ka muuqanaysaa marka haddaan dilaac aan idhaahno waa muanas iyada markaa maxay noqon dee cashru adruc inay waxa weeyaan cadadkiiyo macduudku markaa meelahan waa meeshay iskhilaafayeen oo haddii macduudkii muanas yaha cadadkii baa la tadkiirinaya haddii diraacan idhaahna waa mudakarna san inoo taala ayay noqon oo cadadkii in la tani ta'niisiyo la yidhaha cashratu adruc oo markaa waxaa arrintu ay tuun labadan lafdi ama labada dabdi ee k halkan ku wada yimi waa addiraac laba loqo ee ku banaan xagga marka la eego luqaadka carbeed haddii la ta'niisiyo haddii la tadkiiriyaba bal taasba weeye ta'niiskiisana xagga sii fasaaxo badan ama mashhuuraba bal imaka umuurahan kolle waa tilmaanay iyo bal taas iqtisaalkun baaba balbala waxa aan imaka qaadan karno umuurahan ah baabu istixbaab اramali fi الطawaafi wاlcumrati wa fi الطawaafi اlأwali min اlxaj cibaarada ay taala aan laqbada hadee aan mee carabka mariyay un kolley sidan mala kuma hagaagsanaa oo waxa u baabku u baabaysan yahay istixbaabu ramal ramalna horeynu u soo maray xadiidkii jaabir iyo kuwo kaliya baan ku soo maray oo ah dawaafka hore ama dawaafka cumrada inay sunno tahay mashruuc tahay in socodkii ruuxu tallaabadii adigu socodkiisii dedejiyo saddexda shawdee hore isagoo tallaabadana isku dhadhaweynaya haddii aan zaxmad u diiday aanu jirin haddii zaxmad u diidaysaa jirto waxaabay dhahan si hay-adii loo ilaaliyo dee si waxa weeyaan ama garmuhu dhaqdhaqaajiya si wuxuu dee markaa ramalkii laba imanayo ayuu adigu hay-adeed buu laba imanaya isagoo dee aan dadkii dhib ahaynba bar taas bay tahay haddaba sunanimadkeed kolleyna waa axaadiid macnahooda aan soo maray oo dee inaan laqbayno un mooye wax badan oon ugu sii joogjoogsanaaba jirto waayo masaa-ishan horeynu usoo maray xadiidkii xajfatulwadaac ee jaabir baynu kuba soo maray laakiin cibaarada ii taallaba ah idinka inay idin taallo warumahayo sidan baa ii taalla baabu istixbaabi ramali fi dawaafi wاlcumrati dawaafkii iyo cumradii wa fi dawaafi اlawali min alxaj waa cibaaro adugu kollay khalal uu ku sugan yahay sawaabkuna waxa weeye in laba yidhaaho baabu istixbaabi الramali fi dawaafi اlcumrati oo asha laga gooyo adawaaf wowdan caadifada ana meesha laga saaro la yidhaaho ramalka istixbaabkiisii sunanimadkiisii fi dawaafi lcumrati cumrada dawaafkeeda cumrada dee dawaaf keligay leedahay dawaafkeedaasi ramal uu leeyahy kol haddaad cumraysanayso dee bal matalan taas dawaafkeedu saddexda dawfee hore ramalkii wuu leeyahy markaa waxaan odhanaynaa fi dawaafi lcumrati cumrada dawaafkeeda ramalla laba yimaada sunanimadkeeda iyo wa fi dawaafi alawali min alxaji xajku markuu eego dee dawaafulquduum buu leeyahy dawaafkii ifaaduu leeyahy dawaafulwadaac buu leeyahy saddex dawaaf buu leeyahay saddexdii dawaaf mid un baa ramalka leh ma wada lahaa mid un baa leh kaasna keebuu noqonaya de waa dawaafka hore ee dawaafulquduum ayuu yeela ayaa markaas ramalkii yeelanaysa haddaba dawaafka hore ee xajka iyo dawaafka cumradu yani dawaaf keliya leedo dawaafkina ramal buu leeyahay bal ramalka oo aan matalan inta tiradiisii iyo waxyaalahaas iyo xikmadiisii ama sababtii markii hore uu lahaa iyo waxyaalaha aynu arki doono inu axaadiista ku arki doono insha allahu tacaala taa istixbaabkeedii u baabkeedi yahay markaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdullahi bnu numayrin xa وxdثna بن نmayri qال xadثna abi aabihii waa ninkii hore un cabdالlahi بn نmayrkii aabahan qala xadثna عubayd الlahi can naafic عan بn cmara أna rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم kaana wuxuu ahaa إdaa daafa marka uu dawaafo bilbeyti beytka uu dawaafo aلطawaaف الأwla dawaafka hore waa dawaafka ugu horeeye markuu yimaadaba maka uu dawaafayo haba uu degdegi jiray socodkuu dedejin jirtay waa ramalkii un talaatan saddex shawd ama saddex dawaaf ayuu socodka waa saddexda hore ayuu dedejin jiray taas baa habkii loo soconaya sunnaheeda uu yahay wamasha si caadi oo degan buu u socon jiray arbacan afar dee kii dawaafee dambana caadi buu u socon jiray wa kaana waxaanu ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yascaa mid sacya ordaba ucleeya bibatni lmasiiri meesha ay biyuhu maraan ee dooxa ah idaa daafa bayna asafa walmarwati safa iyo marwe dhexdooda hadduu saciyo intan dee markaa iyadu way kala hoosaysay doox baa jiray iyo hareeraha markaa dooxa dhexdiisa markaa uu soconayo aad buu iyada taas ama saci iyo cadwi khabadkii hore iyo ramalkii aynu soo marnay oo ahaa surcat matala mashi maca taqaarub اlkhuda iyadoo tallaabada laisku dhadhaweynayo tallaabadii la dadijeka tani iyada waaba yar ordi jiray markaa uu waxa weeyaan intaa biyo mareenka ah ama badna almasiir uu saciyayo u marayo saasuu rasuulka ilah yeeli jiray wa kaana bnu cumara cabdillaahi bni cumar wuxuu ahaa yafcalu dalika dee rasuulka ilaah isagoo ku dayanaya saasuu yeeli jira uu samayn jiray xadiidka kolley waa umuuro aan soo maray ee horta cibaaradan ah wa kaana yascaa bibadni lmasiil markii dambena idaa doofa bayna asafa walmarwa lafdigan asacyi dee kalaamka culimada iyo axaadiisiya ku yimaada laba macno ayaa lagu idlaaqa ama looba isticmaalaa macnaha koowaad waxa weeye almashi bayna safa walmarwa guud ahaanba safo iyo marwe dhexdooda socodkan la soconayo waa tan sacyi la yidhaaho waana inoo imaanaysa markaas eeg ma kala lahaa markan dee caadi loo soconayo iyo markan dee la ordayo ma kala laha ee guud ahaanba dawaafkii bayna safa walmarwa ama mashigii bayna safa walmarwa sacyi ayaa la odhanayay oo taasi waxa weeye haddii bal matalan laba idlaaqo asacyu bayna safa walmarwana macnaha loo jeedo markaa taasi orod iyo waxaa ma tilmaamayso guud ahaan mashiga bayna safa walmarwa wey ee waxa weeyaan waa taas oo waa waxa wey kule axaadiistii halkaa kuwa timiye kalamkii culimada markay asacyi ama xataa arkaanta xajki iyo asacyi kuba darayaan waa taas baa loo jeeda macnaha labaad ee waxa weeyaan sacyiguna waa shidat lmashi bayna almiilayn alakhdarayn laba calaamaa jirta ee kutubtii waxay nooguma sugnayd culimadu markaa horeba laba calaamo iyaguba akhdar ahayd oy odhanayeen midna darafta masjidkay kuba taalay ta kalena daartii cabaas waktigaasi lakiin markii dee masjidkii la waasiciyey wixii oo dhan ba ama way soo galeenbo taasi way suushay iminka se waa tiregiyo ama laambada akhdara meeshii jira dhulkiina waa siman yahay oo doox ma jire haddaba intaas meeloodee dee la yar ordayo taas baa macnaha labaad ee loo isticmaalaa sacyiguna uu yahay xadiidkana markaa maxaa loo jeedaa waa kaa macnahan labaad yascaadan maaha sacyigii guud ahaan waayo sacyigii guud ahaan idaa daafa bayna safa walmarwa ayaa lafdigaas baa inoo keenaya ee laakiin waa cadowgii ama dee waxa weeyaan orodkiiba intaas halkii marka hore dooxa ahaan jirtay iminkana calaamaadka loo yeelay taas baa iminka loo jeedaa labadan macno ayuu kalaamka culimada iyo axaadiis iyo nusuusta uu kuba wada yimaadaa iminka tan iminkaan haynaana waa macnahan ah alcadwu ee ma aha guud ahaanba sacyigii bayna safa walmarwa taasi waa mid waa lafdigan un baan luq ahaan fasirayna xadiidka markaa ta inooguma suganna waxa weeyaanuun oo aan ramalku inuu saddexda dawaafee hore uu sunno yahay dawaafka cumrada iyada sunuu noqonaya xajkana dawaafyadiisa waa mid keliya un kaasi keebuu noqonaya xadiidkan waxaa inooguma sugan dawaafka hore oo markaa dawaafulquduum waana qowl shaaficiyaduna ay qowl laba qowlay leeyihin mid kamida dee waana marka la eega daliil ahaan tan leenahay waaba raajix qowlka labaad ee shaaficiyadu leeyihin waxa ay tahay waa dawaafka sacyi ka dambeeyo ayaa leh imika waxa weeyaan ramalka oo ujeeddadu haddii uu dawaafulquduumba uu ku yimaado uu isleeyay aada sacyidid isagoo mufrida ama qaarinayna kii kale waa cumrado kolley waa sacyayaay ama uu ramlinaya ramalkii uu laba imanayaaye aada sacyidid leedahay markaa uu la imanayaa ramalkii haddii laakiin uu isleeya dawaafulquduum un ku kaaftoon sacyigiisana uu dibdhigayo dawaaful ifaado dabadiye uu dibdhigayo markaa dawaafkaa dambe ifaada ayaa ramalkii yeelanaya kan caadi buu soconaya waa qowl ee qowlka labaad dambeeye waa dawaafulquduumun xadiidkuna kolley kaasuu inoo tilmaamaya oo bal waxaan leehay marka ugu horeeya uu maka galo ayay tahay haddii uu xaj yahayna waa dawaafulquduum cumraduna dee waaba dawaafkeediiya ayaa ramalkani jidaysan yahay ramalkuna bal waxa ay dee horta waa hay-adaas waana sunne xikmadiina way inoo dambaysaa laakiin haddii bal ka soo qaado ay zaxmadu badan tahay culimadu waxay dhahaan bal oo taasi uu makansan waayo bal yar ha iska dhigo ama dee sifo ha yeesho un se garmuhu dhaqdhaqaajiye si wuxuu markaa socodkii dedejinayo umaltiila imaatinkeed haddii uu bal matalan marka hore saddexa hore uu laba iman waayena kuwa dambe lama qaleeyo istidraag meeshii ma jiro iyo tadaarub khalas kuwa dambe hay-a kalay lahayn in caadi loo socdo laguma celinayo arrin kalena way jirtaa haddii ruuxu isagoo ay suurto gelaysa u faraha ma kaba qaado o iska daayo kol haddii dawaafkii laba yimi ee dawaafkii kamuu tegin wuxuu ka tegay hay-ad dawaaf wuxuu ka tegay dawaafkii uu la yimi dawaafkiina waa ta maqsuudkiiba u ahaa arrinkan uu ka tegay waa dawaafku hay-a uu lahaa buu kaba tago saa daraaddeed debna kama imanayo dee tadaarugna ma jiro halkan oo ismina ugama imanayo waa mustaxab inay sababto dawaafkii kamuu tegin dawaafkii waa la yimi ee hay-adii dawaafku laha waa sida talbiyadii oo kale aynu soo marray in dhawaaqa sare loo qaadayo hadduu talbiyadii maanta oo dhan ba wado laakiin hoos uu udhigayo talbiyadii nin la yimi buu noqonaya e laakiin maxaa meeshii ka maqanun sifo ay talbiyadu lahayd ee talbiyadii waa la yimi asalkeedii oo talbiya ruux ka tegay markaa ma noqonayo tana dawaaf ruux ka tegay ma noqonayo bal taas bay arrintu tahay umuuraha kale xagga marka la eego safo iyo marwe dhexda sacyi iyago taasi saddex hore kuma qaydna waa guud ahaanba toddobadan gooree la soconayo waxa weeye mid kastaba marka meeshaa la soo gaadho si socod iyo soo socodba shay jidaysan weeye waxadathana moxamed بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن مص بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وxaa إذا طاaف في الحج والcمرة xجka iyo cمrada markuu dواaفo أول ma يqdم marka ugu horeeyu maka soo galo فإنahu يسcىa sacyiga halkani rabalkii weeye maqsuudku oo halkan sacyiga waxaa looga jeedaa sida riwaayaadkii kale aynu soo maray alramal ee maha sacyigii fainahu yasca macnaa uu socodkuu dedejinayey halaaثata adwaafin saddex dawfo bilbeyti saddex dawfuu beytka dawaafayo socodka uu dedejinayey maxaa mayer maxaa lainoogu soo geliya saddex dawfo ayuu socodka dedejinaya uma yamshi arbacatan afarna caadi buu soconayay uma yusallii waa tukanaya sajdatayni laba sujuudoon sujuud waan tacbiiru jusi wayraatu kulliga laba ragcadood buu tukanayay uma yusallii sajdatayn uma yaduufu bayna asafa walmarwati haddana way tartiibsan tahay markuu saa dawaafkii u dhameeyo labadiisii ragcadood la tukado ayuu sacyayay safa iyo marwe dhexdooda وxdثnي أbو الطاhر وxrmلة بن يحيى قال xrmلة أخبرnا بن وهب قال أخبرني يuنس عن بن شhاب أن سالم بن عبداللahi أخبره أن عبداللahi بن عمر قاaل رأyت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baan arkay حيiنa يقdم مkةa mk marka uu yimaado إda اsتلمa ركن الأسوd waa xaجaر الأسودka marka uu salaamo ee uu gacanta saaro أول ma يduufu marka ugu horeeya uu dawaafayo xiina yaqdaw marka uu yimaado maka yakubu maxaan arkay yakubu isagoo degdegaya oo socodka dedejinaya halaaثata adwaafin saddex dawfo oo min asabci toddobada dawaaf kaba mida taas ba waxadaثana cabdالlahi بn cumar macaamidu way noo caddahay waana sooye kusoo yar joogsanay imaka riwaayaadka waan israacinayna unoo dee marka aynay wax cusub inagu soo kordhin وxdثnا cبdاللh بن cمر بن أdاmn الجعفي qال xdثnا بن المبارك qال أخبرnا عbayd اللhi عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهma qال أنه qال bal سندka horta dadka waynu soo wada aragnay ee cabdاللhi بن cمر بن أbاn kolley cmar iyo abاna nin محamed la yidhah baa udhaxeeyo abtirsiintiisa haddaan eegno waa cabdاللahi بن cمر بن محamed بن أbاn weeye waxaana kolley kutubta taraajimta iyo dee raaciyaan alumawiyu oo ninku inuu reer bani umaye ahaa laakiin way raaciyaan mawlaahum oo maaha iyaga kamuu dhalane mawaalidoodii ayuu kaba mid yaho dee markaa maha carabe adigu iyagii kamuu dhalane mawaalidoodii buu kaba mid yahay nisbadan laakiin inoo taale aljucfiyu ee imaka inoo taala waxay culimadu yidhaahaan abtigii oo nin isaguba dee hiqa oo caabid ahaa xusein ibnu cali aljucfi ninkaasoo abti u ahaa ayaa loo nisbeeyey oo nisbadu maaha tadna reerkoodii waa nisbatu ilaa khaalihi xusein ibnu cali aljucfi xusein ibnu cali aljucfi oo isba kitaabka rijaashiisa kaba mida ayaa loo nisbeeyey ninkan waa nin loo yaqaano la qabaa mushkudaana kolley kutubta musalaxuna markay alqaabta joogto ayaaba markay alqaabta tirinayaan bay la yimaadaano waa mushkudana ayaa magacaas baa la odhanayay waa la qabay leeyihin mushkudanana waa lafti farisiya oo macnihiisu yay wicaaul miski miskigan dee diibka ah ama waxa udgoona weelkiisa ayaa mushkudaano la odhanayo mala abu nucaym baa u bixiyey kunyada ama laqabkan uba bixiye taasba weeye waana nin hore inuu soo maray baltan dee yar isu faa'iideyneynaa un waa nisbadan aljucfiyu isagu waa welihiisa reer bani umaya lahaa aljucfiyu nisbadani waa abtigii xusein ibnu cali oo loo nisbeeyey ibn lmubaarakna waa imaamkii weynaaye khisaasha khayrkuba ay kuba kulantay cabdullahi ibn lmubaarak wuxuu uhi ibnu cumar qaala ramala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay baa socodkuu dedejiyey min alxajari ila alxajari waa xajarulaswadka laga bilaabo ilaa isagii haddana lasoo gaadhayo salaatan saddex dawaaf wamashaa arbacan afarna uu socday maxaa halkan inooguba faa'iideynaya xadiid baa inoo dambeeye ka duwan ee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ramalkiisi waxa weeyaan saddexda dawaafee hore guud ahaanba iyadoon qeyb markaa inta dawaafka aan caadi loo soconayn buu ramalkaa rasuulka ilaahay laba imanayay xajarulaswadkoo dawaafka laga bilaabo ilaa xajarulaswadka lagaba soo gaadhayo saddexda dawfee hore rasuulka ilaahay socodkiisa uu dedejinayay bal taas bay xadiid ibn ibnu cabaas baa inoo dambeeya oo taa ka duwanee markaasaan labada xadiid aan eegaynaa sida la isugu geynayo ama loo kala horreysiinayo in sha allahu tacaala وxadثna abu kamiri الjaxdariy qala xadaثna sulaym bn akhdr qala xadaثna cubayd لlahi bn cmar can naafic ana bna cmara ramla min اlxajar ilى اlxajar ibn cumar wakti uu soo cumraystay u dawaafaya adugo ama xajaato ama cumree eg ramalkani dawaafkan kale suna a ma galo isago waa dawaafka cumrada ama dawaafka xajkee hore weeye ee dawaafyada kale beytka la dawaafaya ramalkani wax jidaysan ma aha oo ruuxu marka uu tadawuc isaga dawaafayo dawaaf kale iskaga celcelinayo waa cibaado iyadu lagu celceliyo sida sacyiga ma sacyiga inaad ama cumraysanaysa ama xaj mooye saci laguma celceliyo oo si kale uma jidaysno sunno malaha saci isagoo sunnaba malaha saci laakiin dawaafku sunuu leeyahay sida salaada oo kale bal markaa taas ramal ma laha ramalku waa ama cumro ama xajka kiisaa hore weeye ama se ay bacdigood qabaan kolba dawaafka saci kaba dambeeya dawaafyada xajka wadaacna markaa isagana kuma jiro oo dawaaf wadaacna ramal ma laha haddaba markaa maxaa yidhi saas wuxuu la imanaya ibnu cumar taasuu samayn jiray wadakara waxaanu sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam facalahu rasuulka ilaahay inuu saa sameeyey oo dee saasuu isaguba iqtidaan bihi salى اllahu alayh wasalam ayuu taa uu laba imanayee وxadثna cبdاللh بن مسلمة بن قعnn qال xadثna مالك xا وxadثna يحيى بن يحيى وlفd lh qال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أbيه أbي محمد بن علي الباqر عن جابر بن عبداللh رضي الله عنهma أنه qاaل رأyت waxaan arkay رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم oo rmla anaa tallaabada dedejiyey iyo socodkii min الحaجaر الأسود laga bilaabo xaجaر الأسد oo de halku dawaafka ka bilaabayey xata intaha ilayh ilaa uu isagii soo gaadhayo sida xadiidka ibnu cumarun ilaa uu soo gaadhayo xajaruasadka alaaata adwaafi waa saddexa dawaafee hore ama saddexa shawdee hore waxadaanii abuاaahiri qaala akbarana cabdاllahi bn wahbin qaala akbaranii maliku wabnu jurayjin malik ibnu anas iyo cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj baa xadiidka cabdillaahi ibn wahbi uu ka wada maqlay labadooduna xadiidkay waxay ka wada maqleen can jacfar bni muxamedi can abihi can jaabir bni cabdillahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ramala ahalaaثata adwaafin kale waa luqo iyadu jirta walow bacdigooda bacda nuxaata aanay badnayn xadiisku waa kan inooguba yimi iyadoo dee lafdiga isu idaafaysantah cadadkii intay halkaa hore asha ay haddana gasho saddex dawaaf oo min alxajari xajarulaswadka ka bilaabmaya ila alxajari xajarulaswadka la soo gaadhiyo oo saddex dawaaf oo laakiin dawaafkii oo dhan ah ee aan qeyb kamida la soconayn sida xadiidka ibnu cabaas kuba yimi bal taasi waxa weeye waa axaadiistii ramalka iyo bal sababtii way inoo dambaysaa xagga marka la eego masalan saddex waa saxe laakiin dhammayntaas min alxajar ila alxajar bal wax ka duwan baana inoo soo socota ee xadiidka ibnu cumar iyo kan jaabirba labadooduba xajatulwadaac bay ahayd rasuulka ilaahay markuu soo xajay ayuu dawaafkiisii saddexdii hore ayuu ramalkan laba yimi isagoo xajarkii uu ka bilaabay dawaafkaba uu kaba bilaabay markii uu salaamay ee uu dhunkaday ramalkaa bilaabay ilaa uu kasoo gaadhayay isagii kasoo gaadhayay bal intaasi waa intay axaadiisan inooguba sugan xadiidka ibnu cabaasna waa kan xadثna abu kamil fضyl بن xuseyn الجaحdariي qal xadثna cabdالواxid بن زiyاad qal xadثna الjurayriي عan abi الطufayr qal anahu qaala qultu بn cabaasi bal kalay dadka hore inuu soo aragnay jurayrina waa ninkii saciid ibn iyaas la odhanayay ee taabiciintii yaryarayd kamida culimaduna waxay yidhaah ay sheegeen inuu sanadihii ugu dambeeyey cumrigiisa ikhtilaad ku yimi xifdigiisa xumaaday axaadiistii uu hayn jiray ee looga soo qasi jiray markaa wixii ay iska dhex yaaceenba oo ikhtilaadkaasi kuba yimi welibana waxay tiriyaan dadkii marka dambe laba kulmay ee bacda alikhtilaad kaba wariyey cabdilwaaxid ibnu ziyaad iyo inay kaba mid ahaayeen yaziid ibnu haaruun iyo labaduba waatay inoogaba sugan laakiin xadiidka iyagu un may warin cid aan iyaga ahayn ba abu dufayl aan isagii ahayn oo ibnu abi xusein oo nin fiqa oo faqiiha ee weliba cilmigan munaasigana caalim kuba ahaayo oo taabici oo isaga la dabaqa ayaa abu dufayl ka wariyo inoo soo socda cabdusamad oo dadkii qablalikhtilaad kaba wariyey isaga ah isaguna waa ka wariyo bal waxaan leenahay haddii xataa ruwaadii bacdalikhtilaad halkan barhkood kuma sugan tahay xadiidku iyagu kuma koobnee dadkii qablalikhtilaad kaba wariyeyna jurayri way ka wariyeen cid aan jurayri ahayn oo xadiidkii abudufayl ka warinaysaana kitaabkaabay nooguma sugan tahay ama abudufayl ninkan la yidhaha isagana hore waynu soo maray waa nin magaciisa caamir ibnu wasilata la yidhaaho waa nin saxaabi yar ah saba imaka hadalkiisaba inoogu iman doonta sanadii uxud buu dhashaa la yidhaah laakiin markii dambe cumrigiisaa dheeraaday oo dee bacd alculamaa waxay ka dhigaan boqol iyo labadii hijirada inuu dhintay aqwaashuka ugu dambeeyay barhkood raajax yeelaana boqol iyo tobankii hijirada inuu dhintayoo markaa boqol sannadood buu gaadhay marka la eega asxaabtii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa ninkii uu geeri dambeeyey makana waa ku dhintay oo aakhira saxaaba saxaabadii rasuulka ilaahay ciddii aragtay rasul isaguna weliba waa yara waa aragti yar weeye ayaa waxa weeyaan ay ahayd waa ninkii uu geeri dambeeyo saxaabadii cid ka dambeysay bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinkii aynu soo marnay uu sheegay isagoo waktigii awaakhira cumri uu yihi habeen uu habeenada kaba mid ahaa uu yihi manaa bal habeenkiinan dadka maanta dhulka korkooda ku sugan waxa weeyaan marka boqol sanood maanta laga joogo cid nool oo adduunyo joogaysaa ma jirto waa dee waktigii boqolkii sanood baa markaas ayuun baa lagaba joogay marka la eego waliba boqol kiiba toban boqol iyo tobankii buu dhintay la haddii kalena uu kaba horreeyey de ciddii intaa ka dambeysay sheegatay saxaabo dad kala duwan baa sheegtay yihi rasuulka ilaahay qarnigii lixaad baanu sheeganayeen nin ratan la yidhaha iyo ay sheeganayeen de waxaasoo dhamiba dee beenaalayaalun baabay ahaayeen waayo dhowr boqoloo sanood dabadood ayuu nin hindi ahay oo ratan la odhanayay uu yihi waaba kana saxaabi baan ahay oo taasoo dahabi baa risaal uu lahaabo eetuu dhaha ratan wama adraaka ma ratan shaykun dajaalun asasa linafsihi beytan fi jahanam aw shaydaanu tabadaa fi suurati bashar buu kaba cabiraayo ratan wama adraaka ma ratan wuxuu dhi waa sheekh dajaal oo dee jahanamo aqal ka samaystay ama se waxa weya waa shaydaan dee suuro bashar isu yeelo dee imankaan saxaabi ahay waa lixdii boqol buu markaa lahaa saxaabi baan ahay bal adigu waa dee waxyaala haddaba ninkaasaa ugu demeeyaa len abu dufayl qaala qultu libni cabaasin ba waxaan ku idhi ara-ayta bal waxaad iiga warantaa hada ramada markan aan dawaafayneenu beytka nimaadno waa tan socodka tallaabada la dedejinayo halaaata adwaafin saddex dawaaf iyo wamashi arbacati adwaafin socodka afar dawfo laba soconayo asunatu huwa arrinkani ma sunna taasuu ibnu cabaas ku yidhi fa ina qowmaka adiga tolkaayna cabaasow yazcumuuna waxay sheeganayaan annahu sunatu ramalkani inuu sunaye bay sheeganayaan qaala wuxuu yihi abudufayl baa odhanaya faqaala ibnu cabaas baa yihi isagoo u jawaabaya sadaquu wakadabuu run bay sheegeen beenna way sheegeen taas buu yihi waa arrinkan ramalkiibuu kaba hadlaya iyo waa sunne qaala abudufayl baa wuxuu yihi qultu waxaan idhi maa qawluka sadaquu wakadabuu dee ama runun bay ahaalay ama beenun bay ahaalayde run bay sheegeen oo dee run bay sheegeen beenna way sheegeento maxaa ujeeddadaada aada uga jeeda ay tahay qaala wuxuu yihi ibnu cabaas ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qadima wuxuu yihi makata maka ayuu yimi waa cumrat اlqada weeye sanadii toddobaad faqaala lmushrikuuna mushrikiintii baa waxay yidhaaheen ina muxameda muxamed waqtigaa ibnu cabaas yaaba mabay hijiroon ina muxameda iyo asxaaba asxaabtiisu laa yastadicuuna ma karayaan an yaduufuu inay dawaafaan bilbeyti beytka min alhusli kale riwaayaadka qaarkood min alhuzali barhkood baa lafdigan waham kaba dhigay laakiin isaguna waxaan leenahay waa master jiro uun waa weydnimo daraaddeed oo aad bay u daciifeen oo dhulka ay tegeen oo dee madiinana waxaa lagu yaqaanay xumad iyo xanuun iyo waxbaa lagu yaqaanay bal rasuulka ilaahay waa markii uu tegey waa lagu wada xanuunsaday oo barhkood ay dee bilaal iyo ragli ay xusuusteen maka iyo dhulkiio bal matalan ay xusuusteen markii dambe u ilaahay baryay in xumadeedan iyo xanuunkan ay leedahay ilaahay uga caafiyo kaba naqliyo oo juxfiya xaggaasoo markaa qoomgaalihi deganaayeen iyo xaggaa u naqliyo dee adigu tiina ilaahay subxaanahu watacaala u aqbalay iyaga markaa maxay yidhaaheen niman weydoobay xanuunkaasi daciifiyey oon dawaafiba karin baa maanta beytkii imanaya dee markii horena waxaa lagu heshiiyey inay uga baxaan saddex xishona ay muslimiintu joogaan rasuulka ilaahay baa hor socday iyaguna ay ugaba baxaan oo badankoodu maka way ugaba baxeen waana fadhiyeen qayb iyaga ka mida markay hadalka lahaayeen buur qayqucaan la odhanayay ayay dusheeda fadhiyeen qayqucaanna markaa buurtu waxay ahaydba in xaggan labada rukniye shaamiyeenka ayay xaggeedaas bay ahayd buurtoo dee makaa dhulkiiba wada noqday uun markii hore wada guryo noqdo xataa beryihii hore guryo ay dhisnaayeen imaka aan la baabin buurtumay muuqana imaka dee waxa soo baxday oo show madaradahan baaba buura saarnaayo markan imaka ay dhulkii oo dhan baabiiyeen buuri way soo baxeen ba halkaa xarabka agtiiseen adugu buurtaa qayqucaan oo dhinaca ahayd ayay fadhiyeen iyagoo eegaya hadalkana way isidhaahen ee waxyigiina waa yimo rasuulka ilaahay waa loo soo waxyooday waxa ay yidhaaheen markaasaa maxay wakaanu waxaanay ahay yaxsuduunahu kuwa rasuulka ilaahay xasta oo dee lamay jeclayn khayr iyo wanaag iyo taasba qaala wuxuu yihi ibnu cabaas faamarahum wuxuu amray rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an yarmuluu inay socodka iyo tallaabada dedejiyaan salaatan iyagii baa wax la tusaya iyagii baa dee jalad iyo quwo wa nooc jihaad iyagii hadday dhahaayeen waa niman xanuunkan iyo daciifiyo soconba karahayn de markay si aan dadka kuma ku qofka caadi bay u dawaafi jireen caadi habka laguma dawaafi jirin marka dadkii oo ordaya ay arkaan ma socodkoodii dedejinayo indibaacina laba yimi iyagii tusaya quwadoodii waana si dee dhacdayba ayay dee waxay noqotay iyagaa laguma tusayo iyay ay arkeen wixii ay sheegayeen inaanay waxba kaba jirin be haddaba rasuulka ilahi baa wuxuu amray an yarmulu salaatan wayamshuu ay socdaan arbacan afarna ay socdaan waa iyaga si loo tuso quwo loo muujiyo qaala wuxuu yihi qultu lahu waxaan ku idhi haddaba xaqaalada odhanaya abudufayl ibnu cabaas baa waxaan ku idhi akbirna iga waran can idawaafi bayna asafa walmarwa dawaafkan safa iyo marwe dhexdooda la sacyayo raakiban shaksigu xaal uu yahay kan daa'ifkii ama saacigii isagoo wax fuushan asunat nuwa iyadna halkaa in ruuxu raaxiladiisa iska iska fuula fuushan uu saciya ma sunaba fa ina qowmaka qoomkaagu yazcumuuna waxay sheeganayaan anahu sunna in halkaa iyadoo ruuxu wax fuushan yahay uu saciya inay sunno tahay bay sheeganayaan qaala tina wuxuu yihi ibnu cabaas sadaquu wakadabuu run bay sheegeen beenna way sheegeen qaala qultu waxaan yihi wama qawluka sadaquu wakadabuu qaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kasura calayhi nnaasu dadkii ayaa kuba batay dadkii yaquuluuna xaalay ku qowlayaan bahaadaa maxamed de waa rasuulkii ilaahay dadkii reer makana hore umabaabay aragoo waktigii xajkii buu imaka ujeedaay maaha markii kolleyna bal matalan iyo dee dadkii kaloo doonayay bal in arkaan ee badnaayeen aragba rasuulka ilaahay waxay dhahayn waa kan moxamed waa kan moxamed xataa kharaja alcawaatiqu ilaahay gaashan gashaantimihii oo hablihii gashaantima ahaa ee aan sooga bixi jirin ay soo baxeen min albuyuuti aqaladii iyagoo doonayay inay rasuulka ilaahay arkaan qaala ibnu cabaas wuxu uhi wakana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu allah yudrabu ma lama garaaci jirin oo annaasu dadka bayna yadaysan dee dadka jabaabirada ah kuwa madaxda hareerahooda dadka looga eriyo bal la uleeyo si looga fogeeyo isaga taasi may jirin oo dadka lamana riixi jirin lama uleyn jirin lagama fogeyn jirin dadkina waa kuwan ku batay ee kusoo ururay doonaya inay arkaan ama kusoo dhawaadaan falamaa kasura calayhi markay dadki ay kuba bateen ayuu rakiba fuulay raaxiladii oo markaa arinku asalku waxa weeye in lugta ama ruuxu isagoo maashiya uu saciyo ee waxaa keentay baahidan iyo dadkii kuba batayba weye walmashyu wasacyu afdal isagoo ruuxu socda isagoo saci ayaa oo markaa dee orodkiinayna tan kale sacyigii uma suurto gelaye sacyigii ayaa fadli badan taas buri bal xadiidku markaa horta wuxuu inoo sheegay xikmadii qeybta hore oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaan uu saxaabada u amray ramalkaa inay laba yimaadaan taas iyada horeynu usoo aragnay xikmadna waabatan welina waxbaa inoo dambeeya arrinka meesha jiraan waxa weeye ibnu cabaas hadalkiisana sande makaa cibaaradiisan sadaqu wakadabu horta tuugaba jeeda iyada hadday leeyihiin rasuulka ilaahay baa sameeyey run bay ku sheegeen hadday laakiin leeyihiin ama qowlkoodan ah waxani waa sunno raatibo ah waayo rasuulka ilaahay bu wuxuu leeyahy sabab bay lahayd sabab baaba u sameeyey qowlkoodan ay leeyihin waa sunno maqsuudo oo adag oo raatibo ah rasuulka ilaahay sunno madluuba ah waa sida isaga uu qabay weeye sunno madluuba ah oo daa'ima kamuu dhigin oo taasay been kuba sheegeen laakiin wuxuu leeyahay imaam nawowi raximah llahu tacaala hadalkan uu ibnu cabaas qeybta hore yidhi oo ah ramalku inaanu sunno maqsuudo ahayn waa ibnu cabaas sidii uu qabay weeye laakiin jamiic اculamaa taa way ku khilaafeen hadduu cumrat اlqada dee gaaladaa joogtay ee weliba hadalladaa istidhi quwo loo muujiysanayo iyaga wax lagu tusayey iyadoon mushrigba jirin ayuu xajatulwadaaca rasuulka ilaahay laba yimi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mar waxay lahayd sabab laakiin markii dambena waa xusuus xaalada ilaahay inoogu nicmeeyey muslimiintii ugu nicmeeyey dillo dabadeed inuu cizi siiyo qilo dabadeed iyo yari inuu badnidaa siiyo iyo nicmadaa hore xusuusteed weeyo markaa arrinkii waa sunno raatibay noqotay oo hay-aadkii dawaafka kaba mida waana kaa xajatulwadaac uu laba yimi marka arrinkani waa madhab ibnu cabaas laakiin dee maxay tahay saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii waxay leeyihiinba waa sunno ayuu dawfaadkaa saddexdee hore ama dawaafka hore iyo ka cumrada yahay bal taasi iyadu waa midoo ibnu cabaas baan leenahay waa sidaa uu isagu bal matalan uu kuba tegay laakiin arrinku tadakur iyo nicmada ilaahay xusuusteed ayaabay tahay oo waa sunno ilaa imakadana waa ta axaadiis aan kuba soo haynay ama iyada halkan dambe ee uu yihi sadaqu wakadabu macnaha hadday yidhaaheen rasuulkii ilaahay oo raakibo wax fuushan baa dawaafay run bay ku sheegeen buu leeyahay taas hadday leeyihiin rukuubkaa fadli badan oo in ruuxu uu markaa sunno ah oo inuu waxfuushanaada ka fadli badan isagoo lugeeya taasuu leeyahay been bay ku sheegeenoo rasuulkii ilaahay cudurdaar ayuu lahaa cudurdaarkaasna muxuu ahaa dadkiibaa ku batay dee dadkana lagama eryi jirin oo lagama fogeyn jirin oo askar ka eedo ka fogeysaa taasi dhinacyadiisa may joogin taas si dadkii bal markaa ay ugu wada muuqdo ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu fuulitaankan ayuu wuxu fuulaye laakiin xagga in caadi la lugeeyo ayaa ka fadli badan rukuubkii iyada taa ibnu cabaas kolley waa siday culimadu si guudba qabaan oo almash iyo asacyi ayaa ka fadli badan ruuxa rukuubkiisa iyo in halkaa wax la fuulo sacyi marka ay noqoto arrinkana cudurdaarkaasun buu rasuulka ilaahay ufuulay oo bal markaa tana waxaan leenahay waa madhab culamaai kafa laakiin taa hore ayaa ka duwan iyada taasoo sidaasay ku kala duwan وxadثna محamed بن mسن qال xadثna يزيد qال aخbarana اjurayriy يزيdku waa in harun jurayna waa timaka baan soo haynay bhada اsنaadi naحw غayra anahu qaala wuxuu yihi wakana ahlu makata qwma xasadi oo waxay ahay isagu marka la egi jiray يزيd ibn harun markii horena cabdالواxid بn زiyad baa wariyay taas waxaa inoogu somday wakanuu yaxsudunahu riwaayadan dambada maxay tahy wakana ahlu makata qowma xasadin dadab xasta ayay ahan dee rasuulka ilaahi iyo muslimiinta iyo wanaag lamay jeclayn oo way xasayeen oo bal waxa way kaba xumaayeen taas waanay jeclaysanayeen waxaas oo dhan iyo nicmada iyo ciziga iyo waxaas oo dhan biba u markaas ka iyaga ka wareego ama kaba tago walam yaqul mu odhan yaxsuduunahu وxadثna بن abي cmr qal xadثna سfyaan عan بn abi xusein cabdاللahi بn cabdالرaحman almki waa nin ثiq ah caalim xagga manaasigtana ku aha siqaaru taabiciina waa ninka aan leenahay jurayri buu la simayo abu طufayl buu xadiidkii ka warinaya can abi طufayli qaala qultu لبna cabaasin ba waxaan ku idhi ina qowmaka yazcumuuna ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم ramla bاlbeyti wa bayna الصaفa wاlmarwa wahiya suna manaa qowmkaagu waxay leeyihiin rasuulkii ilaahay tallaabaduu dedejiyey markii uu dawaafayay kacbada sacyi safa iyo marwe dhexdoodiina iyadana rasuulka ilaahay sacyigaa waa la yimi iyo abaal arrinta waxba ama dee waanu fuushanaa wax sida dee riwaayadii hore inooga sugantan waa mukhtasar wahiya sunna umuurahaasna sunnay kaba dhigan faqaala sadaquu wakadabuu kollay waan soo macnaynay intaas وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna yaحyى بن آdم qال xadثna زhayr عan abdلmلك بn cabdالملك بn سعيid بn الأbjر عan abi طfayl qاala qultu لبن cabاasi ba waxaan ku idhi urani waxaan isu malaynayaa qad raأytu inaan arkay rasuul الlahi salى الlaهu عalيه وasلم uu yaraa baan idhi camal markaa kolley uxudya buu dhashay rasuulkii ilaahayna waktiyadaa xajkii buu arkay arag de waa isagoo yar oo hadduu ugu weeyahayba markaa ama toddoba jir iyo meelahaasba weeye taas bay aragtidiisu ahayd ibnu cabaaski wuxuu ku yihi uranina hamzadu way damisan tahay bimacnaa adununani way waxaan isu malaynaya anigu oo naftayda aan u malayn qad ra-aytu inaan arkay rasuul llahi salى اllahu alay wasalam saasay ila tahay markaasaa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi fasifu lii bal ii tilmaam waktiga aad aragtay ii sife siduu ahaa ii sife qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi ra-aytuhu waan arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cinda almarwati marwo korkeeda isagoo ama agteeda kuba sugan calaa naaqatin halla fuushan waqad kasura annaasu caleyh dadka ay hareere ay ku bateen ay kusoo urureen taas baan arkay qaala wuxuu ihi markaa abu dufayl baa le faqaala bnu cabaas ibna cabaas baa wuxuu yihi daaka rasuulu llahi sala allahu alay slam kaa tilmaamayso dadku ay dee ku badnaayeen ay ku urureen ha shafuushana waa rasuulkii ilaahay oo waad aragtay sababtuna inahum kaanuu waxay ahaayeen waa dadkiiba laa yudacuuna canhu ay laa yudfacuuna canhu kuwa aan laga riixin laga durkin bay ahaayeen oo dacahu yaducuhu macnaa dafacahu yadfacuhu weeye yadcu lyatiima oo kale oo dee manaa taasin waa kaa dee amayn miskiinka eryaye riixaye markaa taas haddaba in dadka markay kusoo ururaan rasuulkii ilaahay sida dadka madaxda ah looga fogeeyo dadkii loo riixo looga durkiyo taasi may jirin walaa yukrahuuna lamana qasbahayn dadku inay ka fogaadaan rasuulkii ilaahay laguma qasbahayn taasaa maxay keentay inuu markaa waktigaas dawaafkiisa ama sacyigiisa uu fuulo raaxiladiisii taas baa keentay kolley walaa yukrahuuna halkana nusqooyinka muslim barhkood baa taas dhacday barhna waxaa dhacay walaa yukharuuna oo hada la dambaysiiyo kaafka horeeyo yukrahuuna haddii ay tira waa taa min alikraah weeyo lama qasbayno laguma qasbayn dadku inay ka fogaadaan rasuulka ilaahay waa macno waadixa haddii yukharuuna la yidhaahana dee in waxa weeyaan waa lama huruufayn oo lama dagaalayn dadka si ay bal dadkii uga dheeraadaan rasuulka ilaahay taasi oo kahru alintihaar weeye barhkood riwaayadan adu kolley riwaayadda muslim ee kitaabka kaba dambeysay ama aimadii dabdisay ayaa labada dabdi kala ahaa labada macno waa laba macno waadixo meesha qabanayo waxaan bal matalan imaka walow qaadiciyaan yukharuunadan uu raajax yeelayo uu kaba dhigayo tasawaabkaa inay tahay وxadثnا أbو الربيع الزهراني qال xadثnا حماd يعلي بن زaيد عن أyوب عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس qال qdima رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa yimi iyo وأصحاaب أصxaabtiisu makta maka yimaadeen والxaal qad wahanatهm ay ضaciifisay xuma yriba ytrib waa magacii hore madina ay lahayd markii dambana في الإسلام almadina qur'aankana taasi way kusoo noq noqotaa baba dayba iyo bal matala magacyo kaloo badan oo barhkood dee lixdameeye gaadhsiiyeed ayaaba ay markaa yeelatay ee waa magaceedii hore oo xumadii ay lahaan jirtay yatrib iyadoo ay daciifisay ayay soo noqdeen dee hijradii iyo kollay tacabkii badnaa iyo mashaqadii iyo juhdigii iyadna xaggii dhaqaalaha iyo kaba jiray iyo jihaadadaay kuma jireen markaase qaala lmushrikuuna gaaladii baa waxay yidhahan waa sanadii toddobaad cumrat lqada inahu yaqdamu calaykum waxaa idin imanaya kadan dee subxigii baanay kuba yimaadeena qowmun qowm baa iman doona qad wahanathum ay daciifisay alxumaa xumadii yatrib lagu yaqaanay ay daciifisay oo walaquu kul la kulmay oo minhaa min alxuma shiddatan dhib iyo kadeed kalaba kulmay taas bay is idhaaheen oo aada u tamar daran oo daciifa ayaa idin iman doona fajalasuu waanay fadhiisteen oo dee dadkii intoodii badnayd maka kaba baxe way baneeyeene laakiin waa kuwii samis lahaa ayaa waxay fadhiisteen mima yali lxijra xaggaa qayqocaan dhinaca xijru ismaaciil ama xijriga xigtay ayay soo fadhiisteen wa amarahum nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi baa deeta saxaabadii wuxuu amray waxyigii markuu yimi an yarmuluu socodka inay dedejiyaan halaaata ashwaadin saddex shood wayamshuu ay socdaan maa bayna ruknayni labada rukni waa ruknu lyamani iyo xajar alaswadka ruknigiisa inta udhaxaysa ay caadi isaga socdaan muxuu taas u amray waa liyuriya si uu u tuso ama liyara sayomay u arkaan almushrikuuna gaaladu jaladahum quwada ay leeyihiin iyo dad xoog leh inay yihiin oo dee quwo loo muujisto faqaala almushrikuuna markay arkeen say u dawaafayaan iyo nashaadkooda iyo inay bal matalan si caadiba aanay u dawaafayn socodkooda socodka ay dadejinayaan uu yahay ayay gaaladii waxay yidhaaheen haaulaai aladiina kuwan aladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen ana alxuma xumadii qad wahanatum xumadii inay daciifisay waa qaladkii lalahaa waa kan way gutayba haaulaai ajnadu min kada wa kada iyagaa ka xoog badan waxaa iyo waxaasba umuuray tilmaameen ama way ka nashaad baday ibn alghazilan baabay yidhaaheen macnaha iyagaa wax kastaba ka xoog badan ama waxaa iyo waxaa ka xoog badan taas bay yidhaaheen qaala bnu cabaasin ibna cabaas baa wuxuu yihi walam yamnachu rasuulka ilaahay uma diidin an ya'murahum inuu amro an yarmuluu inay socodka dedejiyaan alashwaada kullaha toddobada shawdba ila alibqaau dhibrin iyo dabcin iyo u naxariis mooyaan caleyhim rasuulka ilaahi iyaguu diidayay wax mashaqa ay uba sugantaho alibqaau alrifq waa naxariisu iyaga u naxariisanayo uu dhimrinayo taas baba uu u daayey inuu yidhaah toddobadaba ku dhamaystoo saddexda hore uun oo weliba qeyb la soconaya bal kollay aramal dee arrin baa inoogu sugan markii horena xadiidka ibnu cabaas inoogaba timi oo waa xikmadii loo jideeyey ama sabab bay lahayd oo sababtu waa in la dadkii waa nooc jihaad oo gaaladii loo muujisto dee quwo iyo jelad taas waa taasoo dee arrinkii markii ay laba yimaadeenna waa taa ina iyagiiba isyidhaaheen oo iyagii u qireen quwo iyo jelad iyo nashaad ay uba qireen arrinta taasi iyadu waa mid wixii ka dambeeyeyna waxaan leenahay iyadoon mushrik ma jirin waa kaa rasuulka ilaahay ramarkii la yimi xajatulwadaace waaba tadakur nicmada iyo xusuusteedo dee waa shaygaas unaha raatibada inoo noqday innaga inoo noqday arrinta laakiin jirta waxa weeye xadiidkani xadiisyadii hore uu kaga duwan yahay wuxuu sheegay ibnu cabaas saddex shawd waa isku waafaqsayin halkaa inay ramalkaa la yimaadaan laakiin min alxajar ila alxajar may ahayne xajarka markay kasoo bilaabaan ilaa ay soo wareegayaan intay iyaga u muuqdaan oo dhan de waa socodkii baa la dadejinayay markay halkaa ruknulyamani soo gaadhaan ee dhinacii kale kacbada iyaguna dhinac bay soo fadhiyaan oo markay halkaa marayaan kacbadaa ka qarinayso may arkahayn intaa labada rukni udhaxaysa inay caadi isaga socdaan oo macnaa waxa weeyaan saddexdii dawfo ee hore ramalkii waa jiraa laakiin waxaanu ahayn min alxajar ila alxajare waa min alxajar ila rukn اlyamani inta labada rukni udhaxaysana iyaga umay muuqan inay arrinkan iyagaa laisku tusaye iyaga umay muuqano markaa caadi baa loo soconayay xadiidkii horena maxaa inooguba yimi kii jaabiriya kii ibnu cumarba min alxajar ila alxajar marka culimadu waxay leeyihiin xadiidka ibnu cabaas waxa weeya waa cumrat اlqada waa sanadii toddobaad axaadiisa aynu soo marrayna waa xajat lwadaac markaa markii hore taasaa jirtay iyo weliba sababtii ay markaa kuba bilaabantay markii dambe laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ficlan dadkiina way kagaba dayanayeen waa dhameeyo intii markii hore la socdayna ramalkii buu gaadhsiiyey markaa kan isaga kaa dambe ayaa ah kii nasakayey kuwa aynu soo maray kani markii hore uu ahaa laakiin markii dambe rasuulka ilahi iyadoon weliba wax mushrigina jirin waa kaa ku dhameeyey min alxajar ila xajar oo markaa sunnuhu muxuu noqon min alxajar ila xajar dumarkana arrinkani sunno uma aha waa raggii uun taas culimadna kolle waa qowlkooda si guud sacyiguna waa saas oo kale walo in badan ay dhacdo dee inay iska ordaan markaa intaa labada miil ama labada tiriga akhdarkaa udhaxaysa iyagana sunno uma aha caadigay u soconayaan labada meeloodba rag ay labadan xukum ay khaas ku yihiin ama labadan hay-adoode dumarku iyagu hadday tahay dawaafka iyo hadday sacyiga tahayba caadigoodii bay uga soconayaan iyagu taa وxdثnي cمر بن ناqd وبن abي cمر وأحمد بن cبdة جميعا عن بن عyynة qال بن cبdة xdثna سفyان عن cمر عن cطاء عن بن عbاس qال إنma sacى رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم ورml بالbyt rasuulka ilaahay waa saciyey beytkana dee waa kaa tallaabaduu dedejiyey markaa uu dawaafayey waa liyuriya si uu tuso almushrikiina gaalada quwata quwada uu leeyahiyo dee saxaabadiisu ay leeyihiin taa uu tuso iyagii markay yidhaaheen dad aan soconba karayn baa beytkii maanta dawaafaya ay yidhaaheen baabu istixbaabi istilaami ruknayn اlyamaniyeyn fi dawaafi duna ruknayn اlآkhariin waa masaa'il aynu soo maray imaka waan laqbayn un kolley waxyaalo yaryar uun mooye wuxuu u baabaysan yahay salaamta la salaamayo labada rukni alyamaniyeyni waa tagliib midi waa ruknigan yamaniga la yidhaha iyo ruknigan kale kolkol ciraaqigaba la yidhaha xajarul aswadka uu kuba sugan yahay markaa istilaamkii la salaamayo oo midna ruknigan dee yamaniga ruuxi ay u suurto gelaysa gacantuu saarayaa culimada qaar baa kuba taga in dee gacantiisa dhunkanayo isaga asal ahaan lama dhunkanayo wax daliiloo taa kuba soo aroorina ma jiraano saa daraaddeed bay culimo kalena uguba tagaan salaamtaa keliya gacanta la saaron in lagu kaaftoomayo laakiin dhunkasho gacantii la dhunkanaya inaanay jirin rugnina waa kan kale ee xajarul asadka uu ku sugan yahay oo isagu dee salaam la salaamo dhunkasho la dhunkado bal wejigoo la saaro laguma sujuudo umuurahaas oo dhan haddii xataa la gaari kari waayo gacantii la saaray in la dhunkado ama ushii lagu qabtay ee la saaray in looba dhunkado marka kale se waa la ishaarayo haddii la ishaaro un ay noqoto iyada lama dhunkanaye waa umuuro wada jidaysan bal taas buu baabkeedii yahay alyamaniyeynna waa taqliib waayo labadooduba xagga yamaneed dee ma soo xiga adigu ma aha jihadeede waa labada rukni imaka xaggeenna uun beytka afarta rukni uu leeyahy kuwa xaggeenna soo xigan weeye fi dawaafi marka la dawaafayo dawaafkuna dee waa dawaafka o dhan haddii ruuxa u suurtogelayo toddobada goorba duuna ruknayn ilaakharayn ama labada kale ee shaamiyeenka ay yidhaahaan kuwaas iyaga lama salaamayo waa la iska dhaafaya bal taas haddaba baabkeedii weeye xadaثna yaحya بn yaحya qaal akbarana laysoxa وxadثna qتaybaة qاaل xadثna laysn عan iبn شhihaabi عan salim بn cabd لlahi عan cabd لlahi بn cmr anahu qaala lam ara man arag rasuul الlahi slى الlahu عalيh wasalam oo ymsaxu waa gacanta marinaya salaamaya min albeyti beytka ilaa ruknayn اlyamaniyeyn labadaa rukni oo kale labadaa yamaniyeyn mooye labada kale muu salaami jirin kollay horena waan usoo aragnay lakiin waxay de culimadu yidhaahaanuun labadan ruknaan labada yamanigii horta fadiilo ka wada dhexaysa way leeyihin ama miiso aan labada kale lahaynoo asaaskii iyo qawaaciddii nebi ibraahim ba iyagu ku qotomaan kuwa kale waa laga soo durkay oo qeyb dhan oo xijriga kaba mid kacbaday kaba mid tahay taas iyadu waa mid ruknigan xajarulaswad ku sugaano ka kale wuxuu la dheeryahayba ee xajarulaswadkii oo qeyb jannada lagaba keenay oo kol xadiidka saxiixuu kuba yimi ruuxii gacanta saara ama salaama inuu bisidqin u salaamo inuu markhaati u noqon doono isagoo dhawaaqayo hadal leh taas xadiidka saxiixa kuba yimi kaas baa kuba sugan oo isagu labadaa fadiiluu yeelanaya kan isagu yamanigiyo kalena ee asaaskii nebi ibraahim buu kusugan yahay fadiiladaas u leeyahy lakin kuwa kale maba laha oo labadaa haddaba unbuu salaami jiray rasuulka ilaahay وxadثnي abu الطاhir وxrmlة qال abu الطاhir أخbarnا cabdاللahi بn وhb qال أخbarnii yuنus عan iبn شhihaabi عan salim عan abيه qal أnhu qaal lam ykun ma ahayn rasuul الlahi slى الlهu عalيه وsلم rasuulka ilaahay ysalimu mid salaama min arkan الbeyti ilا rukn الأswada ee rukniga oo dhanna ma wada aha ee waa xajarulaswadki waayo rukniga oo dhan ruknulaswad waa ruknigii lakin waa xajarulaswadka iyo waladii yelihka ku xige kaa yamaniga ah labadaasuu salaami jiray min naxwi duuri ljumaxiyiina nimankaa reer jumax aqaladooda xaggeed ahaaday duur waa jamcu daarin aljumaxiyiinna waa dee waxa weeye nisbatu ilaa bani jumax weeye waa reer carbeed oo macruufaayo sifan ibnu umaye iyo waa reerkoodii weeye aqaladoodaa dhinaca ruknulyamani kuma toosnaa dee waqtiyadaa hore ilaa uu cumar markaa dib uu gidaar yar u sameeyey waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waqtiga abibakariyo intii kaba horreysayba kacbadu way ku taalay in banaanana way lahayd oo intan lagaba dawaafayayo dee ansaabtoodii iyo waxyaalana ay yaaleen iyo asnaamtoodii waxaan deerka u ahaa masjid u dhisnaamay jirine aqalada reeraha ayuunbaa kadimo laga soo galana lahaa kuna xeernaa markii dambea cumar radia allahu tacala canhu ardaahu khilaafadiisii ayuu aqaladii jidaar yar u sameeyey oo aqaladiina qaybana ee laguba soo daray oo la yar durkiyey haddaba waxa weeya nimankaa reer bani jumax baa xaafadahooda iyo guryahooda ayaa dhinaca ruknalyamaniga ahaa oo rukniga xagga nimankaa reer bani jumaxa daarahooda jihadeeda ah kaas buu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu aleyh kaasna waa salaami jiray وxadثna mحamed بن المثنى qال xadثna khالد بن الxاrث عan cubayd الlahi عan naafiع عan cabd الlahi dakra wuxuu sheegay ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم kana inuu ahaa laa ysalimu mid aan salaamin ilا الxaجaر والrukn اليamaniya labadaa mooye meel kale ma salaami jirin وxadثna mحamed بن المثنى وزهيr بن xرb وcubayd الlahi بn سacيid جamيعا عan yaحyى الqطاni qال بن المثنى xadثna yaحyى عan cubayd الlahi qala xadثnii naafiع عan iبn cmr qala أnahu qala ma taragtu kamaan tegin ibn cumar baa leh de waa nin itibaac badan lahaa aad rasuulka ilaahay uguba dayanayay istilaama haadayni ruknayni labadaa rukni salaamtooda aan salaamo alyamaniya waalxajara yamaniga iyo xajarulaswadka anigu kamaan tegin mundu ra'aytu waktigii laga bilaabo aan arkay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yastaliimhuma isagoo salaamaya fii shiddatin shiddo waa wakti rafaad iyo dhib iyadoo cidhiidhigu badan yahay laysku dhibayo oo dhib uu ruuxu kalaba kulmayo walaa rakhaa-in barwaaqo aduu wakti dee xaaladu ay dabacsanta oo dhulka uu fala dee faalal yahay ama uu banaan yahay midna kamaa tegan oo wuxuu leeyahy ibnu cumar aad buu u adkaa dee sa dadka qaarkood isu adkaa kuyuuba dheer u geliya sidaasuu yeeli jiray haddii cidhiidhi jirana maan dayn jirin haddii aan dee cidhiidhi la-aan ku gaadhayana waa laba iman jiro kolkol buu intuu galay isagoo sankiiyo ay dhiigeen oo malaa meeshii lagu cidhiidhiyey ayuu kaba soo bixi jiray oo dee kollayna waxa ay tahay bal xadiis baaba kuba yimi abinsa oo xadiis soo arooray in abinsa rasuulku kuba yidhi haddii uu ruuxu meel banaan kaba heloona horta inuu isagu cid dhiban maaha in la dhibana maaha hadduu meel banaan helana ha salaama hana dhunkado hadduu karayo haddii kalena dee ha ishaaro uno ha iskaba dhaafe lakiin in isagu wax dhibo ama la dhibo ma aha lakiin ibnu cumar waa itibaaciisii badnaayo kol kolbu isagoo dhiigila kaba soo bixi jiray kol baa taa la weydiiyo wuxuu isugu kadeedayo markaasa muxuu yidhiba ra'aytu lafidata hawat ilayhi faaxbabtu an yakuna qalbii macahu waxaan arkay dadka qulubtoodii oo xaggiisii uhilowday oo jeclaato waa ta hadda lagu sii wada ordayo qalbigaaguna inuu macooda noqdo dadkaas ayaan jeclaystayba adugu bal taas bay ahede lakin waxa weeyaan un waa hadduu furso helo un haddii kale u iska dhaafi fi shidatin walarqam xadaثna abu bakr بn abi shaybata wbn numayri جamيعا can abi khalidi qaala abu bakri xadaثana abu khalid اأحmar anaa ujeedadu labada sheekh ee muslimba abu khalid اأحmar sulayman ibnu xayaan bay ka wada warinayaan lakiin midkood can abi khalidin buu yihi ka kale muxuu yihi wa abu bakr xadaثana abu khalidi الأحmar can cubayd الlahi can naafici qaala anahu qaal ra'aytu bna cmara cabdالlahi bni cmar baan arkay yastalimu lxajara biyadihi isagoo gacantiisa ku salaamaya dhagaxii uma qabala yadahu hadduu afka la gaadi karo waxa ka horeysa isagoo dhunkada laakiin hadduu la gaadi kari waayo u dhunkan kari waayo ka caajiso inuu dhunkado ayay tani marxaladani imanaysaa wixii uu kuba taabtay gacantiisii haddii kale sidii rasuulka ilaahay lagaba arkay mixjan ama ul uu kuba taabtay iyo wixii uu gaadhsiiyey ayuu dhunkanaya gacantiisii buu dhunkanayay wa qaala waxaanu yidhi maa taragtu waa dhunkashadiisan iyo dee salaamtiisan kamaan tegin mundu ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm yafcalu وxadaثnي abu طاhiri qal aخbarana بn wahbi qal aخbarani cmr bn الxariث ana qtadة bna dicamةa xadaثahu ana aba طufayl الbakriya xadaثahu anahu samca bna cabasi yaqulu lam ara man arag rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ystalimu غayra ruknayn الyamaniyin inta kale baydka magacan saarja marka waxa weeya labadaasaa sunaa xataa ama labada rukniyo kale ama inta udhaxaysa rukniyadaa dadka ku dhegaye halkaa dhundhunkanaye ama taas oo kale iyo waxyaalahaas oo dhami wax jidaysan ma aha ee dee sunii muxuu yahay rasuulka ilaahay labadaa rukni in midna la salaamo midna haddii la karayana laba dhunkado bal wejigii laba saaro way inoo dambaysaayo baab gaara ayuu inooguba iman doonaa taqbiil xajar aswad wallahu subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta